madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa barqadii maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu kasoo qayb galay munaasabadii afartan guuradii kasoo wareegtay aasaaska ururka xubnimadoonka ee dalka etoobiya madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo mas-uuliyiin kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shalay kumanaan shacabka reer etoobiya ah khudbad uga jeediyey garoonka ciyaaraha ee magaalada makel halkaas oo ay ka dhacaysay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay afartan guuradii kasoo wareegtay markii la asaasay ururka t b l f oo ka mid ah isbitaaldoonka e b r d f oo haya talada dalka etoobiya madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa dalka etoobiya ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madax ka tirsan beesha caalamka oo ay ka wada hadlayeen arrimo la xidhiidha guud ahaan xaaladda soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa dalka etoobiya waxa uu la kulmay wasaaraha dalkaasi oo uu kala hadlay xidhiidhka ka dhexeeya labada dowladood iyo sidii loo sii xoojin lahaa